ma sahlana in si fudud loo xakameeyo wararka been abuurka ah haddana mararka ay jiraan xilliyada dadka ay u baahan yihiin xogaha la xidhiidha arrimaha siyaasadda ee doorashooyinkuna ay soo dhow yihiin waa ay sii adag tahay markasta laga hadlayo dal colaada ka soo baxaya sida soomaaliya warbaahinta waxaa horyaalla shaqo adag si bulshada ku xiran aysan ugu dusin warar aan run ahayn oo xitaa amniga saameyn ku yeelan kara si loo xaqiijiyo sugnaanshiyaha xogaha la baahiyo tafaftirayaasha warbaahinta muqdisho waxay hadda sameynayaan dadaal xoogan sida uu ku waramayo cabdishakuur maxamuud maxamed oo ah maamulaha idaacadda nation ee maxalliga ah ee ka shaqeysa caasimada muqdisho
marka laga hadlayo ka taxadiridda wararka si gaar ah iyadaan oo kale wadanka doorasho iskuuleysi waxyaaba ay jiraan way kasii culus tahay waqtiyada caadigu wadanka xasilin yahay xilligan oo kale waa xilliyada waxyaalo badan la isdhex marsado marka badanaa waxaan kula talinaa ama aan u sheegnaa qeybteena tafatarka raadiyaha inay taxadarkooda badiyaan iyadoo caadiyan taxadarkooda u badnaa waxyaalaha qaar ay iska fiiriyaan kulamada u dambeeya o kale waxyaabaha aan kala hadlan waxaa kamid a waxyaaba markay dhacdoomi jiraan oo kale life laga soo galaya raadiyaha oo kale bataadanba in la joojiyo waayo dhacdooyinka oo kaleeto hadduu qofku la hadlo haddii meel wax dhacaan oo wixii life soo gala waxaas waxa ay maamulaysid mahmeen qofku wuxuu rabo kuu sheegi karaa dunidan tiknolojiyada ee casriga sii noqonaysa wararka been abuurka ah waxay u sii xoogaysanayaan si lixaad leh in laga hortagana waxay u baahan tahay cilmi wakhtigan la jaan qaadayo iyo waayo aragnimo dheeri ah laakiin aqoon-yahanka soomaaliyeed ayaa u arka in dadaalka hay-adaha warbaahinta ee muqdisho iminka ay bixinayaan marka laga soo tago loo baahan yahay in la kobciyo aqoonta saxafiyiinta sida uu qabo aweys xuseen cadow oo ka mid ah aqoon-yahanka wax ka dhiga jaamacadda muqdisho saxafiga waxaa la yidhahdaa waa macallin oo kale bal macallin wuu ka daran yahay leannu macallin waxaa laga yaabaa inuu hal fasal oo keli ah uu cashar u dhigayo laakiin werihii waxaa waaye boqolaal kun ayaa laga yaabaa inay hal mar ay casharkiisa ama warkiisa iyo warbixintiisa ay dhegaysanayaan marka ani waxay la tahay number one weriyuhu waa inuu aqoon fiican oo wataa ugu yaraan yani qofka weriyaha la noqonayo loo ogolaanayo in microfonka in loo furo waa in la yidhaahdo waa inaa wadatid shahaado noocaasa ugu yaraan dugsi sare inuu wato intaas markuu helo kadib inuu tababar shaqadii lagu tababaro oo shaqadii uu ku tababarto soomaaliya sanadihii u dambeeya waxaa aada usii kordhaya hay-adaha warbaahinta ee madaxa bannaan iyadoo hardanka wararka ee ka dhexeeya uu jiro haddana waxaa taasi u sii dheeraa baraha bulshada oo si fudud wararka loo soo geliyo balse iyadoo intaasi oo dhan ay hor yaallaan haddana suuragal ma tahay in laga hortago wararka been abuurka ah xilligan warbaahinta soomaalida waxa ujeedka ugu weyn ay raadinayaan waxaawaa inay xaqiiq dadkan u baahiyaan sidii xaqiiq dadka u heli lahayn bulshada waa laga yaabaa in dadka qaar ay u arkaan bal adiga qofka ugu horeeya waxaan sheegaya noqo laakiin halhees cadbada waxaa jira lagu leeyahay ibxat alkhabar cashar sanawaat qabla an tasdaq micna xitaa warkan adiga waa inaad toban sano baartaa muhiim waa inaad isla hadda heshaan micna xaqiiqda adag ogaato intaasoo sanaha kugu qaadato ka muhiimsan inaa hadda warbaahin hebel ama raadiyo hebel ama t v hebel waxaan ugu horsheegay ayaa ka muhiimsan inaad noqoto ninkii runta sheegaya ayaa ah kobaca warbaahinta madaxa bannaan ee soomaaliya inkasta oo fursad wada hadal uu bulshada dhexdeeda ah uu abuuray haddana waxay aqoon-yahanka soomaaliyeed qabaan in dhaqaale ay helaan oo aada u kooban ay suuragal ka dhigi karto in dad warar been abuura sheegaya la siiyo fursado sida uu qabo aweys xuseen cadow waxaan is leeyahay warbaahinta soomaalidu waxay u nugul yihiin wararka iyo sheekooyinka been abuurka aaday ugu nugul yihiin sababtaa waxaa suuragal noqon kara inay qolooyin wararkaas been abuurkaa sameeyay inay si fudud u dhex mari karaan yacni sababaha waxaa keeni karaa baahida wariyaasha soomaaliya soomaaliya haysa oo aan qaadan mushaar ku filan waxaa keeni kara dadka iskale meydiyaha ama warbaahinta iskale oo aan haysanin ilo de ama dhaqaale ay ka helaan marka waxaa laga yaabaa haddii meydiyaha loo yimaado gruub uu u yimaado koox ay u timaado ama mucaarad ha noqoto ama dowladda nafteeda ha noqotee ay dhahaan noo baahiya warkan oo ay lacag ku siiyaan inay si fudud ay u baahiyaan soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad adag oo siyaasadeed warbaahinta waxaa horyaalla mas-uuliyad weyn taasi oo ah in si dhaxa xogaha loo baahiyo iyo in laga hortago wararka aan jirin maadaama dad badan ay ku xiran yihiin cabdicasiis barrow v o a muqdisho